in ka badan boqol toddobaatan iyo saddex muwaadin oo dhalinyaro soomaaliyeed ah islamarkaana ku xirnaa dalka liibiya ayaa maanta lagu guulaystay in dalka dib loogu soo celiyo dhalinyaradan oo laga soo dejiyey garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa wax dib u soo celintooda door ka qaadatay midowda yurub hay-adda i o m iyo dowladda soomaaliya isaaq maxamed mursal wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo maryan yaasiin xaaji ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta ayaa ka warramay dhallinyaradan dalka dib loogu soo celiyey ra-iisul wasaare saa la socoto maanta runtii waxaana soo gaaray muwaadiniin soomaaliyeed nambarkii ugu badnaay oo runtii aan soo celinno dalka dibaddiisa aan ku soo celinno ayadoo ay tahay dad la soo kulmay nolol adag oo runtii xabsiyo iyo oo qaarkood ay noloshooda galaafsatay dhaqaalo ka galaafsatay dumar ahaantiina maanta oo kale ay ii sheegeen ay tahay dad volontiir oo tiradan gaaraya inay dalka soo gaaraan si noloshooda dib ugu bilowdaan maanta waxaa ka farxiseen reerihiinna waxaa ka farxiseen xukuumaddaoo dhan waxaa naga farxiseen annaga oo hooyo iyo aabbe camal idiin ah maanta marka waxaan rabaa inaan ummadda ra-iisul wasaaraha ayaa inoo hadli doono laakiin anigoo kaashanayo walaalahey aan si joogto u wada shaqayno xogayaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka iyo xukuumadda inaan arrintan ka sii wada shaqaynoono waxaan u sheegaa dadka inaga maqan inaan arrintooda ku jirno dadka inaga jiro waddamada kala duwan sida toogo liibiya reeraha mar kastana soo waco waxaan halkaan uga faa'iidaysanaa fursaddan inaan dhaho waa ku wada jirnaa shaqada waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu shaqadaas inoo fududeeyo waxaana inaga dhan ah inaan sii wadno shaqadan oo aad iyo aad muhiimka u ah mudane jibriil cabdirashiid xaaji cabdi ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii dalka dib loogu soo celin lahaa dhallinyarada kale ee ku jira xabsiyada maanta waxaa ilaahay nagu guuleeyey inaan dalka dib ugu soo celinno maxaabiis dhallinyaro soomaaliyeedoo laga soo daayey xabsiyada dalka liibiya runtii waxaan halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo eurobian unionka iyo hay-adda i m m oo runtii gacan weyn naga siisa soo celinta dadkan waxaan sidoo kale halkaan uga mahad celinayaa dowladda liibiya oo iyadana gacan weyn naga siisay hay-addan iom iyo european union in muddo ayay naga caawinayeen barnaamijkaas oo daabulidda maxaabiista dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhibaataysan daafaha dunida aadaan runtii uga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan halkaan baaq ugu jeediyo dhallinyarada soomaaliyeed ee daafaha adduunka ku dhibaataysan runtii diifta ka muuqata iyo hadeertan aad yaabaysid waxaan rabnaa inay dalkoodii aaminaan qaar ka mid ah dhallinyaradan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay dalkooda hooyo dib ugu soo laabtaan
mideedii kalena inaad dalkeega soomaaliya u soo laabto tan kalena maxaa la dhihi jira horta liibiya hadda ilaahay waa iga soo waday waxaa la dhihi jirin dhibaatana way ka jirtaa xitaa qofka markoo dhinto oo liibiya ku dhinto ama soomaali ha ahaado ama xabashi ha ahaado ama eltarye ha ahaado waxaa doon ha ahaado qofka markoo dhinto inay qabtaan isbitaal ay geenaayaan way soo baaraayaan wa bacdeyna kelid ay kala baxaayaan meeshan maxaa la dhihi jira daryeel xumaa ka jirto inkastoo meesha annaka nagu lehay meel dowlad aheeda oo yu n haysatay xitaa maxaa la dhihi jira khudaarta baastada beriiska wix dhan way naga iibsadaan ayaga mudiirka oo weynaayana ma ogo qarsooni ay ku iibsadaan wax dhannak way naga iibsadaan way naga gataan kuwii kalena eltaryaanka iyo xabashigana waxaa la siiyaa baasto oo biyo cad ay ku kariyaan wax suugana ma ugu daraan marka alxamdulilaahe waa iga soobada meel cadaabay aheedi dhalikaygana inaayimad aad iyo aadaa ugu faraxsannaye dahabo cabdisamed maxamed waan ku faraxsana maanta inaan dalkayga hooyo imaado waad mahadsantahay maantay madaxweynaha eega nagusoo saaray dhibaatadan ku jirnay iyo xabsaan ku jirnay annagoo aadna loo soo dhibaateeyey oo intaas sanna xabsi ku soo jirnay aad baad mahadsantahay dowladda soomaaliya ayaa ku guulaysatay in waddanka dib ugu soo celiyaan dhalinyaro badan oo ku dhibaataysan dalalka liibiya iyo suudaan